waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal dambaal elektronig ah ayaan dhowaan waxaa gaalkacyo iiga soo tabiyey dhegayste cabdirasaaq la yidhaahdo wuxuu kaga faalloonayaa waxa qaafiyada lagu magacaabo ee maansada lagu yaqaan markaas buu ku adkaysanayaa arrimo ay ka mid yihiin in qaafiyaddu ay soomaalida xagga carabta uga timid inaan loo sinayna gabyaaga soomaaliyeed ee carabiga daadshay oo keliyihii uu adeegsan kara iyo inay ka muuqato dhammaadka meelisyada tixaha taa dambana ay kala mid tahay qhasiidadii hore ee carbeed tusaale ayuu u soo qaadanayaa gabaygii sayidku uu cali jaamaca haabiil ku jaa'ifayn jiray alartiisa dhowr meelis oo ku jiray kuwaasoo ahaa hoobaaq laguu qodahayiyo hagar shisheeyaa leh hundur iyo caloolxumo ninkii cadowgi heeraa leh inaad luqunta hoogaamisiyo hogasho ciil baa leh meeshiyo habeen aakhiraad hibasho maag baa leh haakaalla eebow ninkii libin hoyaadshaa leh siduu cabdirasaaq u malaynayo xarafka ha'da ee ugu dambeeya erayga leh ayay qaafiyadda gabaygani ka muuqataa aniguse kuma raacsaniyo waxaan qabaa inay ka muuqato meelisyada erayada labalabada ugu jira ee kala ah hoobaaq hagar hundur heeraa hoogaamiso hogasho hibasho haakaalle iyo hoyaad markii la iska indha tiro murtida loogu irkado ee halqabsiga noqota farsamo ahaan maansadeennu waxay leedahay laba tiir oo waaweyn la-aantoodna aan gabaygu gabay ku noqon karin oo geeraarku geeraar ku noqon karin oo jiiftadu jiifto ku noqon karin heestuna aanay hees ku noqon karin tiirka koowaadi waa qaafiyadda oo hababka afarta ah ee maansada soomaalida lagu tiriyo ku leh xeerar u gaara oo kan ugu weyni uu yahay maansiyahanku qaafiyadda uu u doorto kolba meeliska tixda ugu horeeya inay qasab tahay tan iyo dhammaadka inuu ku wado waa xeer aan la dhaafi karin in meelis kasta oo gabay hebel ka kooban yahay laga helo laba eray oo ka wada bilowda shibanayaasha iyo shaqallada afka midkood tusaale ahaan haddii lagu bilaabo gabaygii cismaan yuusuf ee ka kici jiray samow maxamedow xalay warbay nagu salaameene siyaadiyo khabaar lagu farxo yaa saabtay beledkii sidii aan jeclaa iyo waxaan sugayay weeyaane waxaad haddiiba ogaanaysaa inuu yahay qaafiyad ahaan gabay siinka ku socda taana waxaad ka garatay xarfaha soo noqnoqonaya ee ay ka bilowdaan erayada kale ah samow salaameene siyaadiyo saabtay sidii iyo sugayey hadhow meel gabaygaa ka mid ah korkuu maraayo haddii qofkii sheegayay uu yidhaahdo adduunkuna wanaag iyo kharaab subaxba waa cayne samaan iyo xumaan labadu waa camaladiisiiyo maalmaha isdhaafa iyo amuur socoto weeyaane waxaa hubaala markaas in la garanayo gabayga qaafiyaddiisii inuu ka weeciyey inta lagu qoonsado ayaa weliba ragga qaarka afka adag lihi waxay kula taliyaan mar dambe maansiyahanada waaweyn gabayadooda in aanu ka silcin kolkaabuu ku awal hore gabayga yiqiini wuxuu saxaa saddexdii meelis ee uu kii hore deelqaafka u mariyey markaas buu yidhaahdaa adduunkuna saraax iyo kharaab subaxba waa cayne samaan iyo xumaan labadu waa suu ahaan jirae saacadaha isdhaafa iyo amuur socoto weeyaane qaafiyadda gabayga haddii meeliska ugu horeeya laga garan karo qaybaha kale ee maansadu sidaas way ka duwan yihiin iyaga waxaa looga baahan yahay in laga maqlo ugu yaraan laba meelis si loo ogaado geeraar hebel xarafka uu ku tirsan yahay jiifta hebli midka ay ku socota iyo hees hebla hal abuurkii curiyey shaqalka ama shibanaha uu u doortay dhinaca kale halka ay qasab tahay gabay kasta inay ku jiraan laba eray oo isku xaraf ka wada bilowda meeliska geeraarka midka jiiftada iyo midka heestaba waxaa laga rabaa erey keliya oo xaraf qura ku qaafiyadeysani inuu ku jiro kolka qayb kasta ha ku abtirsatee soomaalidu tixdii aan sidaas ahayn deelqaaf bay ku tilmaantaa maansada kuma tiriso kii tiriyana gabyaa uma ay aqoon jirin waa halka tixda hagaagsan iyo jacburku ay ku kala baxaan tiirka labaad ee maansadu ay maanse ku noqotaa waa miisaanka waa dherarka iyo isku sargo'naanta alannada uu meelisku ka kooban yahay iyo midba meesha uu ku habboon yahay oo lagu hubsado meeliska gabayga ahi laba qaybood ayuu ka kooban yahay qayb hore oo dheer iyo tu dambe oo gaaban tusaale ahaan meeliskii saraan carabey ee ahaa haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhaantaaye qaybtiisa hore waa haddaad dhimato geeridu marbay tiisa dambena waa inta kale oo ah nolosha dhaantaaye haddiise aad u mariso haddaad dhimato geeridu wallee marbay nolosha dhaantaaye waad ceeboobi canaanna waad ku mudan waxaa la garanayaa miisaan ahaan intii loo baahnaa in meelisku uu ka dheer yahay sidaa darteedna uu jaban yahay tusaale kale silsilad bay manjaha kaaga xirisaa jimadu dheere isna waa meelis maanse ruuggii ismaaciil mire uu miisaan ahaan si wacan isugu sargooyey bal u fiirso ereyga silsilad oo magac ah ayuu u horraysiiyey dheere oo tilmaantiisa ahna wuu u dambaysiiyey markaa buu yidhi silsilad bay manjaha kaaga xiri saajimadu dheere haddaad kolka damacdo magacaas iyo tilmaantiisa inaad isxujiso dabadeedna qolo meel ku haasaawaysa aad ugu mariso silsilad dheer bay manjaha kaaga xiri saajimadu waad ceeboobi canaanna waad ku mudan waxaa la garanayaa ereyada meeliska midba meeshii uu lahaa inaadan dhigin kolkaas baa laga yaabaa ragga qaarka afka adag lihi inay kugu yidhaahdaan war waxa aad sheegaysaa waa sheekee ninka gebaygiisa ha ka bi'in dabadeedna aan tix dambe lagaa dhagaysan inkastoo aan la dafirayn in ereygu xagga carabta naga soo galay haddana qaafiyadda maansadeennu si walba tan carabta way uga duwan tahay sidaan soo sheegay qaafiyadda tixda soomaalidu meel ama laba meelood ayay meeliska ka gashaa waxayna ka muuqataa erayada xambaarsan bilowgooda dhanka kale qaafiyadda maansadii hore ee carbeed waxay dhacdaa ereyga meeliska ugu dambeeya xarfihiisa xarafka ugu dambeeya taasina waxayna tusaysaa sida ay labada qaafiyadood u kala madax bannaan yihiin ee u kala dabeecad duwan yihiin intaan haddaba soo gebagabeeya aan idhaahdo raggeennii hore ee gebyo ogaa intoodii carabiga wax ka tiqiinay faraku-tiris bay ahaayeen weligoodna ma ay dareemin baahi ay u qabaan tabaha loo gabiyo inay afaf qalaad ka soo amaahdaan dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu eebba idmo